birta ilkaha waxa weeye waxaan loogu talagalay in dadka lagu daweeyo daweyntaas oo ah ilkaha waxaa loogu talagalay dadka ilkahooda tusaale ahaan ay kala ay raaran yihiin oo ay isdul saaran yihiin qaar kuwa ay soo taagan yihiin hore usoo qofkaa la odhanayo waa qof ama ilka dheer ama hore usoo taagan yihiin iyo dadka spaceska ama meelaha babanaan leh ee ilkahoodu ay fanaxaha leeyihiin marka dadkaas horta waa dadka loogu talagalay daweynna waanu ku daweynayo waanu ku hagaajinaa maadaama muuqaalka qofku sida saxdaa ay tahay inay ilkuhu isku sinaadaan markaa faa'iidada laga helayaa waa in ilkaha cabashooyinka aynu soo sheegnay ee la qabo in lagu hagaajiyo horta taasi waa kow waxaa jira markaa dadka qaar oo u xidhaa qaab qurxin ah markaa qolooyinkaa qaabka qurxinta u xidhanaya waxaan leenahay haddii aanad cabashooyinkaa aynu soo sheegnay ee ah ilka isdul saaran ama kala raaran ilka soo taagan ama qaar leh meelo babanaan oo sida maaragtay inay faraxa leeyihiin haddii aanad lahayn iska jooji dadtaas mid ku anfacaysa maaha waana mid kuu keeni karta hadhowto maxay dhibaato ay ka mid tahay inay ilkihii kaa casaabaan marka koowaad maadaama beri in badan dul saaran tahay laba inay ku keeni karto qofkaasi inuu ciridku xanuuno oo ciridka ama inuu kusoo durko ilkihii ama inuu ka durkaba ilkihii iyo uu ka fogaado labadaa ciladoodba way keeni kartaa waxay keeni kartaa haddii ciridku xanuuno qofkii inuu afkii xitaa ur yeesho waxay kaloo keeni kartaa inuu qofkii afka nabarra ku yeesho xitaa oo waayo birtiio meeshii ku jirto aan shaqana qabanaynin in meeshii ay ku dhex jirtaay waxay keenaysaa in nabarra ay ku keentay ilkii marka waxyaabahaas ayaa iyaguna ah waxyaabaha saamaynta xun ee biraha la iska xidhay ee aan ahayn kuwii loogu talagalay duweynta inta badan dadku waxay ka cawdaan dadaan aqoon badan u lahayn inay kaxdaan marka dadkiina ama in lacagtii oo kale aad ka dhigtaan inay hafto noqoto oo bishii qofkii qayb laga qaado muddo dheerna ay ku xidhnaato marka ma laga yaabaa inaad idinku cimri dheeri ka dhiganaysaan inay birtu ay sanado fara badan ay ku xidhnaato qof
horta waa su-aal aada iyo aada u muhiima waxaa weeye tusaale kaga filan shalay oo ugu dambeysay wiil baa yimi igu yidhi birtii waxa laygu yidhi sota laygu yidhi saddex sano in la xidhnaado weeyaan isagana shaqadiisii waan weydiiyey aad bay u yarayd waa fanax keliya laisu keeniyey waxaan ku yihi ka waran iminka maxaa fanaxdii way isugu kaa timide maxaad uga baahantay xuley sota la yidhi saddex sano in lasii wada la baxay marka jawaabtu waxa weeye qofku markay shaqadiisu dhammaato un waa in loo dhammeeya tusaale hadduu fanax yar oo keliya ahayd ay ku xidhanto dhowr bilood waa in lagu joojiyaa sidaas waa sidana loogu soo dhigay jaamacadaha waa sida maaragtay dee damiirka qofku siinayay iimaankeennaba ila dad muslimiina nahay markaa in loo sii wadaayo ma wanaagsana qofka in marka shaqadu dhamaata loo dhammeeyo laakiin dad de kolleyba mihnad kastaaba waxay leedahay dad wanaagsan oo hawsha sideedii u qabanaya iyo dad xaggii businesskii iyo lacagta ka eegaya oo hawshii uun doonayay inay lacag ka sii qaataan markaa dee labadiiba waa la helayaye waxaan leenahay oan ku baraarujinaya dhakhaatiirta asxaabtaydana ah in ay ilaaliyaan qofka waktigiisa iyo timekiisa sidoo kalena qofkuna hadduu isaga laftigiisa waktigiisa ilaashadana muddadu way kasoo koobnaanaysa haddii qofka bukaanka ah ee hawsha loo wadaa uu isaguna iman waaye waktigiisi ama waktigii ku kordhiyo oo bishii lala ballamay uu iman waaye bisha ku xigta ama si xigta uu safar galo hawlgalo de waxa weeye hadhow ninkii maqnaadaa hadhowna waktigii kusii dheeraanaya ugu dambayn maxaa tala usoo jeedin lahayd dhallinyarada xidhata ilkaha ama kuwa u baahan ama kuwan u xidhanaya caafimaad ahaan waxaan kula talilayaa horta birtu ciyaar ciyaar maaha si fudud baa iminka loo xidhaa waxaa loo baahanyayay dhalinyaradu inay aada uga fejignaato qofka ay u tegayaan ee dhakhtarka ah waayo xarumo badanna iminka waa la samaystay weliba anigu xarumaha waxaan aada uga soo horjeeda xarumaha jira ay niman businessman oo ganacsatahay ay furteen meelahaasoo kale dee aqoontiina ma taalo sidoo kale tayadii ma taalo marka waxaan kula talin lahaa qofka inay iska hubiyaan inuu dhakhtar yahay iyo in kale